bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah nabadoonka beeshayo madaxweyne magaceyguna yahay cumar axmed siyaad kulan ka dhacay degmada booco haddii ilaahay yidhahdo xawaadle waa yaqaanaa isugu nimid xawaadle kulman bah iyo boqor leh markaan iswaraysanay aan isniri xawaadle waxaa noo talaa ka maqan ka joogo ayaa matalo waxaa noo talaa markaan rogrognay oon fiirinay oon dhinac walba ka marnay waxaa noo soo baxday kitaabka allah iyo sunnada nabiga in xawaadle dan u tahay hawaadlow aan ku dhaqanno waa ku dhalanay waa ku dhaqanno aan yeelno aan qaadanno iyaynan hogaaminin nimankan dhuuniqaatayaasha oo meeshaan aboorey iyo miir qooley iyo intii ka dhexayso sagaalgeed ciidanka ku haayo oo leh diyaaradaan rabnaa meel hebelaan u soconnaa jiinkaan u soconnaa war jiinka waxaa dego hawaadlo kulman isku darahaa dego shabaab ma dego shabaab ummaduu ka mid yahay annagaa degno annaguna markaan waa badax beeshay qur-aan qurmo ninkii la yidhi hebelow libaaxaan qur-aan ku akri la yidhi oo yidhi alamtaray soo dhaaftay annaga alamtaray naga soo dhaaftay markaan qoragaan qaadanaynaa waa sakiin dhicinaynaa waa dagaalamaynaa haddii ilaaha yidhaahdo haddii kale guulugurana dhaaf ahalaanna xaan idinka qabnaa xaan idinka wadanaa xaan naga qabtiin xaan naga wadatiin war dib isugu noqda haddii aad injo soo qaadateen annagu cadkaayna beere iyo iyo motoorka iyo riyaha iyo sacaha qawaariha waa ku dhimanaynaa midaas waa midda midda labaad iyo madaxweynuhu anigu waxaan ahay nabadoonkii beesha iyo madaxweyne waxaana ballan qaaday maalintii koobaad ilaahu igu ogow maalintii nabadda iyo madaxweyne u qaadaay ilaahu igu ogow meeshay nabadu jirto inaan ka raadinaa meeshuu wiil ku maqan yahay ama gebaru jirto inaan ku goobaa ballan ilaahaan u galay haddana kama bixin inaan ku dhintana waa jeclahay midda labaad waxaan idiin sheega awaadlow xilli xumaa lagu jiraa ceel biyo ma leh bac kuma jirto booyad ma leh shaqo ma leh wariyahaaga raaco macaawisley wax raba ma leh wax juu-ule ma leh wariyahaaga raaco dantaada aqoonso ayaada ka tali allihii ku abuurtay u noqo in la dhimana waad og tahay intaas intaasaan ugu gudbiyaa waxaan baaq u jeedinayaa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif baaqaan kuu jeedinayaa boqorkii ciddaad tahay waxaa tahay madaxweyne ciddaad tahay ugaaskii ciddaad tahay talaa la yska rabaa ummaddan adigaa kugu mana sheegani ugaaskii xawaadlaa tahay war dadka ba'a ka qabo oo godkaan ku socdo ka qabo oo allihii ku abuurtay aduuna ka baq annagana noo duceey adigana aan kuu duceyno ku soo dhowaaw indhaha haystirin ha ka dhuudhuumanin meel ha u jeesanin ummaddii ku dooratay waayo wax godka ku shubo waxa ku shubaana waa sanbalooshi cali jaytiyo wixii ay la halmaalaan oo la socdo oo dariiq u fadhiyo war ummadda kaleo gobollada dhan oo ilaahay gobol shabaab joogin male gobol laga talin male war yaa diyaaro saara yaa macawisley saara yaa dul degan yaa cadow isku arooshay yaa noo fasaxay yaa nagu abuurtay yaa nagu keenay yaana war ilaahay aan ka baqno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد حوادل وامد وعدد إسلام waxaan marka baaq u jeedinayaa xawaadla ayaan baaq u jeedinayaa xawaadlow dad muslimiinaha tahay waxaan lagu qurxinaho waxaad yacdo kolley taba jira inay ahayn waa og tahay ummadda soomaaliyeed oo kula degan oo dhulka ku firdhisan dad kitaabka ilaahay la dagaala ama ka hor yimid lama haayo ummadaasaad la mid tahay ilaahay ka baq kitaabka ku xiran kitaabkaas yacni kolleytaba iyo nabadaas idin qaadnay qaado xawaadle intaasaan leeyahay waxaan leeyahay nimanka xawaadle ku dhex laban oo ka mid yahay cali jeete iyo sambaloolshe cali jeete waxaan leeyahay cali jeetow ummaddan mas-uul ka mihid awalan ilaahay untaa mas-uul ka ah intii kastoo dhan muslimiinta mas-uul ka ah mas-uul adigu ka mihid qandaraasaa ku qaadatay shalay waana baabi'day haddana qandaraas kale aad rabtaa inuu ku qaadato ummadda been how sheegi ummadda been how sheegi ilaahay ka baq war kitaabka iyo sunnada soo raac haddii toobada kuu furantee intayna xolquumaha aysan imaanin hadda beedrku toobada waa furantee toobada soo aqbal kitaabka ilaahay qaado ummadaasna ha baabi'inin intaasna cali jeedaan leeh sanbaloosho waxaan leeyahay sanbaloosho horta qandaraas waxaa ka soo qaadatay xasan sheekh maxamuud aa qandaraas ka soo qaadatay waxaadna rabtaa xawaadle inay ku baabi'eedo war dowladaad sheeganin dowladu waa tii meled joogta dadka been horta how sheegin dowladdu kula joogtaa aawde dowlad kula ma joogto xawaadle aad soo guryihii kasoo ka soo bixi haysaa dowladna waa sheeganin horta dadka been how sheegin ilaahay ka baq qandaraas ummadda kula dhalato walaalaha ah qandaraaska soo qaadatay ha fiirin ha layn adiga intaasaan ku leeyahay arrintaas ka deg war dawle ma jirto dawle ma haysatid beenaad sheegin ummaddaa qaldaraad ku soo qaadatay adigu arrintaas ka degaan ku leehay waxaan kaloo koleytaba baaq u jeedinahay ugaaskayni la doortay ugaas dhaqan buu ahay waa la yaqiinay dhaqankii ugaas ou lahaay wuxuu ahay inuu ummaddiisa badbaadiyo diinta iyo kitaabka ilaahayna ummaddiisa uu ku hogaamiyo war xawaadlaa ku doorto ugaasaa tahay ugaasyada adduunka ka jiro ayaad la mid tahay ugaas maanta ummaddiisa eh, maaragtay behel ku hogaamina ma jiro waxa jirana waa ujeedo koleyto xaabkaama saarno xawaadle ummadda islaamka ahuu la mid yahay inay bohol ku socdo waxau la dagaalay waxuu la dagaalay maxay yihiin waxa ka maqan maxay yihiin waxa laga hayaa maxay yihiin kitaabka ilah ula dagaalay haya inaad ka hor roogsato oo xawaadlow joog tira oo uga hormarto xaw- eh, odayaasha uga hormarto adaa laga rabaa ugaas xawaadlaa tahay kuma saluugsanin inkastoo hadda reedaha naga qaaqaadoo noo imaanin waa ku jecelnahay walaalka inaad tahay ugaaska inaad tahay waamur ahlaka aligee ahalkaada behesha ka qabo ugaaskana intaasaan leeyahay xawaadle maanta go-aankau qaatayna waxa waaye kitaabka ilaahay iyo sunnada Ee, nimankaas hor taagan ummadda inaan ka hor tagno xabadda aan u qaadano oon qorag u qaadano diyaaraan u nahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي قوى عبد عبد الله مؤمن أصبل naanaysti sunada duugana loo wada yaqaan doorashadii markaan ka hadlo oo nabadoonada cali madaxweyne ama xawaadlo ka mid ah waxaa la igu soo doortay ood og tihiin degmada buule burte waxaa aan tagnay beledweyne gobolkaan tagnay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ayaa joogay ah, ugaas noo ahay cali madaxweyne markii la yidhaah afar boqol iyo konton nin ayaa laga ifitaariyey waad og tihiin haddaan been ka sheega cabdi cabdulla been uu sheega haddihi doontiin maalintaa waxaa idiinka ballan qaaday meeshaas cid kasta oo aniga i dooratay inaan kitaabka ilaahay aan ku hogaamina allahu akbar baa wada tiriheen Ee, haddana waxaan taaganahay oo ilaahay isoo gaarsiiyey inaan kitaabka ilaahay aan wa- saacaddan aan taaganahay inaan ku xugun qaato reetolkay ku xugun qaadaan intaas ayna diyaar u ahay meesha ka hadlaa waa shir xawaadle oo ka dhacay degmada beledweyne ee booco meelo badan ayaa laysaga yimid xaqiiqa waxa i dhimiyey xawaad leh inuu u gafay ninka la yidhaahdo sambaloolshe oo uu yidhi xawaad leh waa ceyr xoolo ma leh beer ma leh dhaqaalo ma leh diin la dagaal uu u qaabilsan yahay dowladda inuu yidhi beenow ku sheegay horaanba ilaahay ka baqi mahayn waddo ilaahay looga baqa kuma taagnayn nin maraykan soo tababaro wahaay gaalada u shaqayna hawaadlana dad muslimiina oo dalkoodiyo diinkooda haasta oo islaamka lagu yiqiina inay dad ahludiina yihiin ayaan adduunka caalamka ku warqabaa war gaalal u soo meeriday oo dadka ku kasba la yidhi ummadda maaragtay yayna ku kaxsoomin midda labaad waad ogtihiin dagaalku hadda wado ka hor dagaaluu galay wuxuu sheegay toddoba boqol oo wiil ayaa iga dhimatay buu yidhi dagaalka waxbana layguma siin buu yidhi gaaladii way maqashay waxaa la yidhi intaa la siiyaa waxaa la yidhi sirdoonka ha la siiya baa la yidhi halkaasuu ku helay toddobadii boqol oo wiil toddoba boqoloo gabdhood ayaa u asaayday toddoba boqoloo habrood u ku wiil waysay wiilashaasoo waayana xal xaba kuma lahayn markuu leeyahay nu- beledweyne iyo intii ka dhexaysa buulo burta hala baabi'iyo oo maraykana iisoo diro waa la duqayna uu leeyahay sanbarosh ma danyaaradda uu leeyahay cali jeyt ma diyaarada uu leeyahay waa isku fikir waa labadii duuf qalata kalama diin roona waay walaalayaal waxaan rabtii marka waxaan idiin sheega gowraarka intii ka hoosa xawaadla deegaankiis u badan haddii la yidhaahdo jifada uu ka dhashay cali jeyta ama sambalolshe oo cali madaxweynaha khaasatan ummadda joogta ayay waxay ka mid yihiin boqolkiiba boqolka wa- ay eg yihiin waxay ku- waxaa ku yaalla beerahoodii walaalayaal hal nima oo cali jeyta raadina oo waa mar- ilmahaygiyaad baabi'ini le dhaha oo xabad ku raadina goor maan aragnay kuwa uu caayo yidhi waa ceyr oo been ka sheega wax la dagaalama goor maan hayn walaalayaal dadka odayaasha oo culimadiinka iyo dadka ganacsadayaasha maantay ha badbaadiyaan nimankaas cali jeyte iyo qadaraadkay soo qaateen oy gaala soo siiday ha laga reebo mar horena waanu sheegay haddaan mar labaadaan ku celinayaa marka waxaan rabaa cid kasta oo kitaabka iyo sunnada xaqii uga maqan hawsoo doonato waa ku garab istaaga hawaadlaa ku garab istaagan hadday gebiru timaado xukunkay leedahay xaqi ka maqanay heli waad shareecaa ka shaqaysa walaalayaal shareecada kusoo xirma wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa meesha isugu yimidna waa afar samatalis waa yuusuf samatalis iyo diga samatalis cabdalla samatalis iyo faramage waa isla qaadan heshiiskaas waxaan uga digayaa walaalaha maanta jiilaal ayaa jiro wax ka maqan hadda oon garanayna ma laha walaalaha dagaalka mar walba soo qaadayo dhahayo ee, mujaahidiin iyo shabaab aan la dagaalaynaa shabaab cid walbay dhex joogaan waa niman diin ilaahay wado annagu waana dhex joogaan khayraan ku ognahay wanaag fara badanaan ku ognahay ayagana sidoo kale waxaan leenahay inay kitaabkaas ay qaataan maantiina xoolahooda abaaraa jirta ay jirtaan inay dayaca ka ceshtaan lama rabo mujaahidiin ma rabaan dhib u geysan maan takana ku raadin maan ceelka ma rabaan xoolo kama rabaan naftooda ma rabaan intaas waxaa le marka nimanka qandaraaska mar walba soo qaadanayo oo sanbaloorshe iyo cali jayte iyo kuwa la halmaalo iduguma matalaan xawaadlana ma matalaan xawaadla waa dad muslimiin ah waa dad kitaabka iyo sunnada inay ku dhaqmi jira haddana inay ku dhaqmaan diyaar uu isku dhaarinayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anoo magacayga ku bilaabaa daawud cabdiraxmaan cilmi alxamdu lilaahi maanta walaalayaal aqal kasta oo xawaadle waxaa waxaan u qaadnay nabad ayaan u qaadnay gogoshaasi ayaan ugu qaadnay annagoo xawaadle kulansane meel kasta iskaga nimid Eh, marka waxaan leenahay tareenkan waa socoyaa sidaa darteed marka walaalayaal yaanan noqon annaka ood iyo rabuud iyo yacni yaanan noqonin mujaahidiinta ciday saaka dulmina ma leh qabaa'ilka soomaaliyeed oo guud meel walbay joogaan ayay la nool yihiin ciday wax ka hadleeni ciday wax u dhibaan haba yaratay ma jiraan annakana qabaa'ilkaas soomaaliyeed ayaan ka mid nahay dad islaam ayaan nahay waxaan yacni ugu baaqaynaa dadka walaalaha nahay oo xawaadle maxamed inay yacni baaqaasi ay ajiibaan oo yacni nin walba iyo guri walba oo xawaadle samatalis een, waxaan u qaadnay samatalis xawaadle waxaan u qaadnay nabad Ee, nabaddaasi nin walba ha ku caanomaalo ha ku dego ninkii saakay nabaddaasi diido lugta iskaga dhufto oo nabaddaas asiga iska baabi'iyane asiga ayay dhibaysaa waa dareemaysa cali jeete maalin hore waa yimid mudduu maqnaa qandaraas soo qaatay qandaraaskii lacagtii waa qaadayay ninkaas waxaa waaya sideeda bannaanba onrays oo kale waa onrayska sideeda bannaanba markuu shay qaato sabuul qaato godob la galaa markuu soo dhama mid kale soo doonaa wixii dhinaxa u qaatay waa soo dhameeyey hadduu qandaraas kale inta uu soo doontay oo dhaha haddana ha lay codeeyo dagaal ha layla qaado dagaalkaas markuu qaado dadkiisa beeyo oo mid dhinto god la geliyo iyo mid yacni naafo noqdo markuu ka dhigo haddana kis lacag intii gaala siido xamar iyo muqdisho intii la galo markuu soo dhamay haddana soo gadoo mar kale u imaanaa walaalayaal xawaadlo ma qabato arrinkaasi annakana yacni waa u dulqaadan waaynay wax badanaa yacni aan ka sarribinay wax badanaa is adkaynay saak intaan kadib uma dulqaadan karna dadkaayna in yacni lagu dheelo oo bombala laga dhigo walaalayaal annaka waa diidnay saaka dadkaayna ina yacni lagu qori dab laga dhigto lagu adeegto ugaar laga dhigto ey laga dhigto lagu ugaarsado danaha iyo mashruuc lagu fushado waa ognahay mashruucan waxaa la yidhi xawaadle ha bilaawiyo qabaa'ilka kale soomaaliya dhammaantoodna way ku xigsanaayeen nina hadda ka hor waxaa la yidhi een, waxaa la tirinayaa qumayo een, waxaa la yidhi marka hooyada een, kow ka dhaha la yidhi kadib ou- waa- au yidhi war hooyaday waxaa looga bilaabmaa habraamaa laga bilaabo kadib aa la yidhi horta kowdha waa laga riibi doonaa markaasuu kow yidhi kadibna ku ekey aa la yidhi xawaadle markii dagaalkii la geliyo kow uu yidhi asigaa lagu ekeysiiyey wabilaahi towfiiq wasala allahu calaa nabi maxamed